waxaa maanta munaasabada qalinjibin ahayd loo qabtay arday ka qalinjibisay madarasada khadiija ee gabdhaha ee ku taalla magaalada gaarisa xafladan oo uu marti sharaf ka ahaa wasiirka difaaca dalka aadan bare ducaale ayaa waxaa kasoo qayb galeen culimmada magaalada gaarisa waalidiinta ardayda dhigata madarasada iyo sidoo kale xildhibaanka gaarisa township majadeeqow maxamuud barrow ardayda ayaa xafladan kusoo bandhigeen waxyaabihii lagu baray madarasada أهلا وسهلا مرحبا يا من أتيتم دارنا فمرحبا أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا نقدم أجمل عبارات الترحيب لعلمائنا الأفاضل وعلى رأسهم الشيخ الوالد أبو الدعوة الشيخ محمد عبدي فجزاه الله عنا خير الجزاء نسأل الله أن يبارك له في عمره ويحسن له خاتمته ويجعل الجنة مثواه أهلا بكم أيها العلماء حضوركم شرف لنا أسعد الله أوقاتكم ووفقكم في ضاعته فشكرا لكم جميعا ونقدم أجمل عبارات الترحيب إلى الضيف الشرف وزير الدفاع آدم بر الدعالي الذي كان وما زال واقفا بجانب مدرسة خديجة بنت خويلد نرحبك ترحيبا فاقت الجبال نباتا wasiirka gaashaandhigga waddanka aadan bare ducaale ayaa u hambaliyey ardayda qalinjibisay asagoona sidoo kale ku buuriyey in ardayda waxbarashada ay sii wataan oo jaamacadaha ay aadaan ardayda qalinjibin waxaan leeyahay mabruuq alfa mabruuq jaamacaddeeda mustaqbal iyo jaamacadaha kale waa inay aadaan insha allahu waan isku dayna inaan alazhar iyo madiina aan aan ka soo qaadno scholarship oo gabdhaheena iyo wiilasheena xaggii aadaan madarsadana ay aadaan umma university ay aadaan jaamacadaha waddanka ku yaalaan ay aadaan oo gabdhahaasayto hadhow ay noqdaan macallimiin oo diinta ay noqdaan kuwii diinta faafiya wasiir ducaale ayaa dhanka kale ka hadlay muqaadaraadka wuxuuna sheegay in laga hortegayo dhallinyaradan iyo carruurtan ayaa aayaha dambe ee bulshada iyo ummadda iyo diinta haddii si fiican lagu soo koriyo dhallinyaradan ayaa la rabaa hadhow inay culummo noqdaan madax noqdaan ganacsiga ku jiraan guryaha gabdho fiican laga helo haween fiican iyo wiilal fiican oo carruur laga dhalo laakiin muqaadaraadka waa inaan la tagaan culumadana garab baadii ku yahay waxaan la hadlaa ninka p c wadanka iyo iyo d c iyo county commission jir waa inay niigu yeeraan oo laga hadlo ka labaad anaa fadhina aniga xildhibaanintaa fadhina ku-digaan waa imaanana iyo gabana waa imaanayna bashaar axmed dhaqane warbaahinta star gaarisa